Deegaanka goob weyn ee duleedka magaalada Kismaayo waxaa ku nool haween badan oo noloshooda ka maareeya tacbashada beeraha sida galleyda, masagada, yaanyada, liinta iyo dalagyo kale. Haweenkan ayaa marka dalagyada ay beerteen u soo go'aan waxa ay u iibgeeyaan suuqyada magaalada Kismaayo si ay uga helaan lacago ay ku dabaraan nolol maalmeedka qoysaskooda. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa ka warramaya noocyada dalagyada ay tacbadeen iyo sida ay noloshooda uga maareeyaan.
alxamdulilah waa iska xumaashaa waa annaga iska shaqaysanaya alxamdulilah kulley beeraha waxaa waaye dheeftooda iska badan ayagana marka haddee la, la, la tacaalo ilaahay kula garab galo alxamdulilah aduu wax ilaahay ku siina waa alxamdulilah adii badar waa laga helaa marka haddii la yidhahdo ilaahay nala garab galo roobna ma hayo soo maaha kolley sidaan uu xumaalinaya ka dhab eh toddobada bilood ka hore walaal xoolaleey ahaan jir xoolaha iga dhammaadeen hadda koobley badarka hadda koobley la, la abuuriba weli had badar noo go'a ma laha la hadda sanadan koob waa hadda galleydan iyo hadduu la yidhaaha yaanyaan rabaa hadda iyo ka dambe yaanyada barbaroonida qudaarta basasha badarka galleyda baa noo baxdaa maasha allah biyaha roobka ahlan haddii roob la waayo biyaha nooga baxaan waxaanahay reer goobeen gaar ahaan waxaan deganahay xaafadda hilaac meeshaanaan beerta gurigaanaan deganahay beer gurigaanaan maxaa la dhihi jiray oo tabcanaa waxaa ku keenay macnaha een, qudaarta waxaa waaye webigi horta marna dhanaan noqdaa marna wuxuu noqdaa macaan marka beeraleyda si ay u falaayeen maraba beeraha laga guuraa oo waxba qudaarta ku saaran oo aa sugaysid oo markaan inay ku karto aa leedahay beri ama beri dambe waabaad guranaysaa biyo dhanaankaa imaana biyihii dhanaanka haday ku dhacaan matoorka la kiciyo bee wixii kansalay noqonayaan waxaa abuurna beer waa abuurnaa beer matoora leena beer banaan waa leena ilaatan matoorka leewaa hadda galey yaanyo sisin wixii loo baahdo waa lagu abuuraa waqti badanaa ku jirnaa beeraha waana marna basi waaye marna wax wuu ka baxaa marna ma ka baxa waxaa ka baxo yaanyada horta markay baxdo bo mar oo dhulka ay ku dhacayso waa beeb dhan hal doolara la gadaa iyadoo sida waa la iska tabcaa weli wax la dhaafina male galey waa la tabcaa ansalaatada barbarooniga basasha kulli waa la beeraa